bismi illaahi araxmaani araxiim alxamdu lilaah wsalaatu wasalaamu calaa ashraf alambiyaai walmursaliin sayidina muxamedi wacala aalihi wa saxbihi ajmaciin waa cashirkeennii boqol iyo sagaalaad ee cashiradii inoo socday kuna saabsanaa kitaabka suwar min xayaati saxaaba ama taariikh nololeedkii asxaabtii nabiga sala allahu calayhi wasalam oo ridwaan ullaahi tacaala calayhim dhinaca kale waa dersigii saddexaad islamarkaana ah ee dersigii koobaad dersigii saddexaad ee taariikh nololeedka safiya binta cabdilmutalib dhammaystir buu u yahay wax yar ayaa ka hadhay islamarkaa dersigani wuxuu u yahay qeybta koobaad ama qeybta koobaad ama darsigii koobaad ee taariikh nololeedka saxaabiga cutbata ibnu khaswaan safiya binta cabdilmutalib taariikhdeeda radia allahu tacaala canha inteeda badan waan ka soo hadalay dhammaystir qiso yaab lahayd oo inteeda badan ay darsiga kan ka horeeyay ay ku sugan tahay yuu yuu kani dhammaystiru yahay oo ahayd dagaalkii caanka ahaa ee in alla intii gaalo ahayd ama yuhuud ha ahaato ama quraysh ha ahaato ama reemiyigii najidi deganaa ha ahaato ee reer bani khadfaan ay ugu badnaayeen intuba ay isu soo bahaysteen oo ciidankii jasiira alcarabiya weligeed ugu xoog badnaa xilliga iyada ah uu soo baxay oo ilaa toban kun oo askari toban kun oo adiga askar maahayna toban kun oo oo dagaalyahan ayaa soo weerartay magaalada madiina marka ghaswat laxsaab baa la yidhaha isbahaysigii ama huwanti khaswadaas waxaa kale oo duulimaadkaas loo yaqaanaa ghaswatulkhandaqna waa loo yaqaan oo saxaabiga jaliilka ahe salmaan alfarisi radia allahu tacaala canhu ayaa wuxuu ku taliyey in dhufays la qoto nin wuxuu ahaa faris ka yimid oo xadaaro lahaa oo dal xadaaro lahaa oo boqortooyo ahaa oo dagaala dagaalami jiray oo khibradaas dagaalka ayuu xagga ka keenay marka taana waa loo bixiyo ghaswat lkhandaq baa laydhaha dagaalkaasi wuxuu ahaa dagaal aada iyo aad u cabsi badan waqti qabowna way ahayd gaajo badani way jirtay yuhuud oo reer bani quraydo ah oo magaalada wax ka degan na ballantii bay ka baxeenoo waxay ku biirtay isbahaysiga ayay ku biirtay marka rasuulka sala allahu calayhi wasalam xaasaskiisii iyo haweenkii iyo caruurtii muslimiinta meel lama galaan hoo dhufays ah oo derbi weyn uu ku wareegsan yahay oo waayaha la isticmaali jiray oo cadowga looga gaban jiray oo xasaan ibnu thaabit uu lahaa ayuu geeyey halkii isaga oo dadkii marka dumarka ahaa ee halkaa joogay waxaa ka mid ahaa safiya binta cabdilmutalib waxay aragtay goor aroor hore ah humaag ama mudutuul ku soo socota markii ay isha ku fiiqday dhegtana u raaricisa waxay aragtay inuu yahay nin yuhuud ahoo raba inuu jaajuuso uu ogaado bal dhufayskan rag difaaca inay jiraan iyo in kale marka go-aan bay qaadatay dhufaysku wuxuu leeyahay albaab buu leeyahay albaabku alwaax buu ahaa meel boqboqa ayay ka daloolisay meeshiibay ka jeedaalisay oo ka fiirisay ninkii waxay aragtay inuu yahay nin meesha ku wareegaya oo raba inuu ogaado meesha in lagu jiriyo in kale marka markaasay intay intay is adkaysay oy jidh maaragtay dharkeedii adkaysatay oy xidhxidhatay oo ay qaadatay dogob ama qori weyn ay qaadatay iyo albaabkii ka baxday oo ninkii yaa isagoon arkaynin yay qoorgoysay haddana kadibna waa israacisay madaxna way ka soo goosatay markaasay madaxiiba wax u tuurtay bannaanka dhufayska ayay madaxii ku tuurtay ilaa ninka rag baa meel ku sugayee markay arkeen madaxii oo meesha lagu tuuray ayay carareen sheekadu marka taas weeye cinda daalika markaa iyada ah cinda daalika halkaas agteeda halkaas waxaa tahay waa markay aragtay inuu yahay nin jaasuus ah oo raba inuu ogaado bal haweenkan rag difaacay inay jiraan iyo in kale yay baadarad waxay aada ay ku dhaqsatay ilaa khimaarihaa masarkeedii ama hagoogteedii masarka ay haweenku madaxa ku xidhaan baa laydhaha fallafathu waxay ku adkaysay ee ku duuduubtay calaa ra'siha madaxeeda suusan uga furmin wa camadad haddana waxay fi waxay aaday ilaa thiyaabihaa dharkeedii fashadadhaa waxay ku xidhay ay ku adkaysay calaa wasatihaa dhexdeeda ayay ku adkaysay wasadku waxaa weeye waa meesha dhex haweenku ay marta ka xidhaan ragguna uu surwaalka ka xidho wa akhadad waxay qaadatay camuudan tir bay qaadatay qori weyn oo dheer weeye iyay calaa caatiqiha degteeda ku qaadatay wa nasalat waxay ka baxday ilaa baabil xisni waxay u soo dhaadhacday albaabkii dhufayska fa shaqatu waxay ka daloolisay fii anaa'atin si tartiib ah wa xadqin iyo aqoon dheeraada xidqiga waxaa la yidhaha waxaa si fiican u taqaano xidqin xaadiq waa ruuxii shay si fiican u yaqaano waxaad moodaa weligeed inay qodi jirtay meesha yani say u taqaanuu kadhaa fi anaatin suusan u maqlin iyo wa xidqin wa jacalat waxay yeeshay tarqubu inay ka fiiriso min khilaalihi buqbuqiisi albaabkii buqbuqii ay ka samaysay doloolkii ay ka samaysay ama buqbuqii inay ka fiiriso caduwallaahi ninkii cadowga ilaahay ee yuhuudiga ahaa inay halkaa ka fiiriso fii yaqdatin si dhiifooni ay ku jirto iyo waxadarin iyo digtooni suusan uga warhelin uusan u ogaanin xataa intii ayay halkaa ka jeedaalinaysay ka fiirinaysay idaa markii ay qanad ay hubsatay annahu isagu hadaa inuu ahaaday uu soo gaadhay fii mowqifin meel inuu soo gaadhay meel boos meeshaasoo yumakinuhaa iyada usoo gacangeliya minhu isaga meel ay nabarkii kaga dhufan karta weye meel ka fog haddii ay ka weerarto wuu cararayaa ama wuu iska difaacayaa laakiin meel nabar isagu ma arkeen nabar naxdin leh ay ku dhufato nabar naxdineed ay ku dhufato ay ka halgaado markay aragtay inuu kasoo gaadho inuu inuu halkaa u jiro ilan wuu soo dhawaaday albaabkii wuu soo dhawaaday wuu soo dhawaaday wuu soo dhawaaday xataa intii idaa markii ay qanad ay hubsatay annahu isagu ninkii yuhuudiga ahaa hadaa inuu inuu soo gaadhay uu noqday fii mowqifin meel inuu soo gaadhay si uu soo socday meeshaasoo yumakinuhaa iyada u suurtogeliya minhu isaga yacni usoo gacan geliya oo nabarka ay ku dhufatay aynan la waayaynin halkaa markay tahay yay xamalat calayhi weerar ku qaaday wey xamalat way kula booday ama way weerartay calayhi isaga xamlatan weerar xaasimatan oo go-aan leh oo aan cabsi iyo waxaas aysan ku jiran saarimatan oo adag weeye adag ayay ku qaaday wa darabathu waxay ku dhufatay bilcuudi dogobkii ama tiirkii ay haysatay yay calaa ra'sihi madaxiisa ay ku dhufatay hal mar fataraxathu waxay dhigtay ardan dhulka ayay dhigtay waxa weeyaan dhulka ayuu ku dhacay wey ninkii uma markaa kadib cazazat waxay ku xoojisay addarbata aluulaa darbadii hore waxay ku xoojisat waxay ku xoojisay bithaaniyatin mid labaad wa thaalithatin mid saddexaad mar bay ku dhufatay oo way ku dhufatay oo way israacisay xataa intii ajhazat calayhi ay iska raaciso ay dhammaystirto hadda waa la dhammaystiray baa lahi ruux haddii inta xabad lagu dhufto oo uu dhaawacmo oo la israaciyo ilaa yani xabad kale aad ku dhufato iyo kuwo kale ilaa uu ka dhinto israacin baa hadda la yidhaha wuu israaciyey laakiin afsoomaaligii hore waxaa la dhihi jiray may hadda waxaa la yidhaha wuu dhammaystiray waagii hore wuu israaciyaa la dhihi jiray oo wa akhmadad ay ka damiso ama ka baktiso akhmadada waxaa la yidhaha dab hurayay oo dama dab damay ruuxana markay naftu ka baxdo ilaan ruux nool buu ahaayo oo oo maaragtay nool oo dab ka baxayo oo nolol leh markay waxaasi damaan baa waxaa la yidhaha wuu damay sidii dab damay oo kale wa akhmadad waxay damisay sidii dabkii oo u dami jiray ama u baktiyey anfaasahu neeftiisii yaa bayna jambayhi nafti neeftiisii bayna jambayhi labadiisa dhinac ku jirtay ayaa dantay yacni neeftii wuu dhintay unbay unbaa laga wadaa uma markaa kadib ay hubsatay inuu dhintay baadarad way degdegtay ilayhi isaga faxtazat waxay soo goysay ra'sahu madaxiisa yay bisikiinin mindi ama mandiil oo kaanat macaha ay haysatay mandiil ay haysatay oo haddii qorigankada uu wax tari waayo oo ninka ay gacmaha isula tagaan ay rabto inay ku wareento bisikiintii ayay madaxiisa kusoo goysay wa qadafat way u tuurtay bira'si madaxii iyo min acla alxisni dhufayska xaggiisa sare ayay kasoo tuurtay fa tafiqa wuxuu bilaabay madaxii la tuuray yatadaxraju inuu wilaan wilmo iska daba wareego inuu wilaan wilmo calaa sufuuxihi dhufayska jirjirkiisii derbigiisii inuu ku wilaan wilmo ilaan meel saruu ku yiilaya xataa intii ayuu wilaan wilanayay madaxii istaqara uu istaago bayna aydi lyahuudi yuhuuddii hortooda alladiina yuhuuddaasoo kaanuu ahaayeen yatarabasuuna kuwa beegsanaya ama ku sugaya muslimiinta ku sugaya oo ninkiina sugaya warkiisii fii asfalihi dhufayska hoostiisa ku gabanayay oo halkaas ku darbanaa oo halkaa cimil ugu jiray ayuu madaxii hortiisa ayuu istaagay falamaa markii ra ay arkeen alyahuudu nimankii yuhuudda ahaa ra'sa saaxibihim ninkii walaalkooda ahaa madaxiisa markay arkeen qaala wuxuu yidhi bacduhum qaarkood libacdin qaarka kale wuxuu ku yidhi qad dhab ahaantii calimnaa waxaanu ogeyn arrin aan ogeyn bay ahayd inna muxamadan in nebi muxamed lam yakun uusan ahayn liyatruku mid ka tegaya annisaa'a dumarka waladfaala iyo caruurta min geyri xumaatin waardiya la-aan rag waardiyeeya la-aantood inuusan ka tegayn oo waardiya ay jireen oo waxa ninka madaxa ka soo gooyay ay raggii waardiyaha ahaa ee difaacayay dumarka iyo caruurta ay ahaayeen taa waan ogeyn bay dheheen uma markaa kadib caadu waxay ku laabteen adraajahum raadkoodii ayay dib ugu noqdeen radia allaahu allah harka raalli ahaado can safiyata binti cabdulmutalib faqad kaanad waxay ahayd mathalan tusaale lagu daydo fadan oo dhif iyo naadira lilmar'ati almuslima haweeneyda muslimka ah tusaalo lagu daydo oo dhif iyo naadira ayay ahayd rabbat waxay barbaarisay waxiidaha madigeedii wiilkeedii madiga ah ee keligeed ay dhashay fa axkamad waxay sugtay tarbiyatahu barbaarintiisa ayay sugtay oo haba yaraate meel yar oo dhanqaryo a ma lahayn wa usiibat waxaa la wareemay oo musiiba ay kugu dha ay ugu dhacday bishaqiiqiha walaalkeedii ay isku aabbiyi hooyada ahaayeen ay isku caloosha ka soo wada baxeen fa axsanat waxay wanaajisay assabra calayhi musiibadaa weyn ee ku dhacday inay u adkaysato ay ku sawirto ilaahay daraaddi wa akhbarathaa wakhtabarathaa dheh wakhtabarathaa waxaa imtixaantay waxaa jarribtay ashadaa'idu dhibaatooyin fa wajadad dhibaatooyinkii oo dhan waxay arkeen fiiha iyada waxay ku arkeen almar'ata qof dumara alxaasimata oo go-aan adag alcaaqilata oo caqli badan albaasilata oo geesi ah uma haddana ina taariikha taariikhdu taariikhdu waxaa weeye cilmiga kuu sheegaya ummadihii inaga horreeyey wixii intii inaga inaga horreysay oo dhan noloshoodii iyo wixii ku saabsanaa o dhan baa taarikh la yidhaha taarikhu baynu inagaba nidhaha soomaalida soo jireenna waa la dhahaa saasay hadda dhahaan soo jireenkii hore laakiin taariikhda oo carabi ah yaa asal ah ina taariikha kutu taariikhdu katabad waxay qortay taariikhdu fii ansaci safaxaatihi baalashiisa ama bogagiisa kuwa ugu nadiifsan ee ugu cad yani meesha ugu sharafta badan baa laga wadaaye waxay ku qortay ina safiya gabadha safiya la yidhaahdo kaanad waa ibna cabdilmualib kaanad waxay ahayd awala imra'atin qof dumara tii ugu horreysay oo qatalad dishay mushrikan nin yahuudi a dishay fil islaami mushrikiintii carabta yaa mushrikiin la iska yidhaahdaa laakiin hadda kan yahuudi buu ahaa laakiin yuhuudda qudhoodu waa iska mushrikiin intaa waxaan uga baxaynaa qeybtii hore ee dersigan laba boqol iyo sagaalaad oo ahayd dhammaystir u ahayd taariikh noleedkii safiya binti cabdilmutalib radia allahu tacaala canha haddana qeybta dambe waxaan bilaabaynaa cutbata ibnu ghaswaan ninka la dhaho saxaabiga la dhaho cutba ibnu ghaswaan cumar ibn khadaab ayaa ka hadlay cutbata ibnu ghaswaan oo wuxuu yidhi inna licutba cutba waxaa dhab ahaantii u sugnaaday ibnu ghaswaan ahaa min alislaami islaamka waxaa uga sugnaaday makaanan bos islaamka meel sare ayuu kaga jiraa weeye kaalin weyn ayuu ka soo qaatay fidinta islaamka saasaa laga wadaa marka taariikhdiisa waxaa lagu bilaabay cumar ibn khadaab radia allahu tacaala canhu markii uu ahaa amiirulmu'miniina markuu ahaa ayay ka bilaabanaysaa aawaa wuu u dheelmaday amiirulmu'miniina mu'miniinta amiirkoodii cumar ibn khadaab ahaa bacda salaati alcishaai salaada cishe markuu tukaday kadib wuxuu u dheelmaday ilaa madjacihi meeshuu seexanayay meeshuu dhinaca dhigayay uu seexanayay ayuu u dheelmaday halkii ayuu seexday faqad kaana wuxuu ahaa cumar radia allahu tacaala canhu yuriidu kii doonayay an yusiiba inuu helo xadan qayb oo min araaxati nasasho ah inuu waxoogaa yaraha nasto liyastaciina si uu ugu kaalmaysto bihi nasashadaas uu nasanayo uu ugu kaalmaysto cala alcasi waardiyaha uu qabanayo fi leyli habeenkii habeenka waardiyaha uu qabanayo ilaan intuu tooso marka dambe ayuu habeenkii waardiye qaban jiray laakiin inuu waxoogaa nasto marka hore maanta oo dhanna waa taagnaa waardiyaha uu qaban jirayna waxay ahayd sayidina cumar habeenkii oo dhan ayuu wuxuu ku wareegi jiray magaalada madiina markaasuu wax qalada hadduu arko wuu sixi jiray wax xumaan samaynaya hadduu arko oo maaragtay xumaanta ayuu ka celin jiray wax cabanaya oo dhibaato sheeganaya hadduu arkana intuu ogaado ayuu muraadkooda u fulin jiray madaxda maanta dee taa iyo wax ku dhow toona lagama filaye ilaahayow dhibkooda uun naga nabadgeli baa la yidhaaha masqusha markaa la geli baa waxaa la yidhaahdaa allaahuma innii acuudu bika min alkhubthi waalkhabaa'ith ilaahay waxaan kaa magan galay jinka dhadig iyo kalab dhibaatadooda marka madaxda maanta dunida ka jirta gaar ahaan dunida muslimka ka jirta waa in saas la yidhaahdo wax yar maahane wax yar maahane in la yidhaahdo allahuma innii acuudu bika min alkhubthi wal ilaahu dhibkooda dhib unbay ul inay dadkii laayaan inay xoolihii dhacaan intaasay u joogaan laakiin sayidina cumar sidaasu ah laakina hase ahaatee baa la yidhi annawma hurdadii nafara wuu ka cararay wuu ka diday nafara wuu diday oohintiibaa diday waxaan u jeedaa hurdadii laakinaha saate annawma hurdadii nafara uu cararay carar maaha waa seexan waay inbuu ka wadaa hurdadii baa u iman weyday can caynay alkhaliifa amiir lmuminiin ama khaliifatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam labadiisa indhood waxaa ka cararay oo ka diday hurdadii wuu seexan waayey sababtu uu seexan waaye maxay tahay marka waxay tahay liana albariida boostada bariid af carabiga waxaa lagu yidhaahdaa boostada wasaaradda inagu boostadan nidhaahnaa gaalaadkan ka qaadanay lama qaadanin carabiga soomaalina waa loo waayay marka boostada lianna albariida boostadii warka qaadaysay yaa xamala ilayhi wuxuu u keenay uu usoo xambaaray wuxuu usoo xambaaray cumar radia allahu tacaala canhu uu keenay hee ana jiyuusha alfursi ciidamadii reer faris almunhazimata ee jabtay amaama almuslimiina muslimiinta hortooda ku jabtay macrakatulqaadisiya uu hogaaminayay sacd ibni abi waqaas bay ku jabeen kadib way carareen laakiin kolba way soo rogaal celinayeen kolba way soo rogaal celinayeen waa laga nasan waayey dhibaata ayay keeneen khatar ayay waxay ku yihiin inay dibba u qabsadaan dhulkii laga qabsaday sidaas wey taas ayuu abu cumar ibn khadaab cimlaaqul islaami amiir lmuminiin taasuu la seexan waayey kaanad waxay ahayd ciidamadaas ree furus ee jabay waxay ahaayeen kullamaa mar kasta oo awshaka uu sigo ama uu qarka u gaadho junduhu sayidina cumar ciidamadiisi waa ciidamadii islaamka eh maadaama uu madaxda islaamka yahay baa isaga loo tiiriyay ciidanka laakiin dhab ahaantii waa ciidamadii islaamka iyo ciidamadii muslimiinta eh kullamaa mar kasta oo awshaka uu simo sigo ama uu qarka u gaadho junduhu sayidina cumar ciidamadiisii oo kuwa islaamka ihi calaa an yujhi calaa an yujhizuu inay israaciyaan amay dhammaystiraan ruux dhaawaca oo la dhammaystiray ama la israaciyey ciidan jabay oo la israaciyay saysan dib dambe usoo kicin weeye ijhaasku calaa an yujhizuu inay dhammaystiraan calayha ciidamadaas jabay mar kasta oo ay saas ku dhowaadaanba maxaa dhacayay ya-tiiha ciidamadaas jabay ee reer furus waxaa u iman jiray almadadu gurmad ayaa u iman jiray ama birmad min hunaa halkan wa hunaaka halkaas unbaa wax uga iman ilaan waa dowlad weyn oo haba jabte eh weligeed weli waxay leedahay ciidan tababaran iyo rag bay leedahay oo falaa talbathu ciidamadii jabay ee gurmadku u yimid ee reer furus laa talbathu in yarba ma sii joogjoogto waaye wax yar kadibba an tastaciida inay soo ceshato oy la soo laabato quwatahaa awooddeedii oo wa tasta'nifa ay dib u bilowdo alqitaala dagaalka marka dagaal aan dhammaanayn xarbul istinzaaf baa la yidhaha markaa kaasoo kale waa dagaal honog buu kugu ridayaa dhiigbax dhiigbax bay dad iska dhahaan hadda kaasaa caan noqotay dhiigbax laakiin asalka waxaa ka fiican honog baa la yidhaha markuu dhiiggu istaagi waayo honog baa la yidhaha marka fasaaxada marka laga hadlayo iyo iyo aftahanimada hal eray inaad isticmaasho iyo inaad jumlo isticmaasho erayo badan dhiigbax iska waadixtane waxaa ka fasiixsan honog marka dhiigbax baa la yidhaha dagaalka caynkaasahe maalin walba meelu lagaa soo weerari wax lagaa dili wax lagaa dhici nasashada laguu diidayo wax ciidamada uga daran male kaas xarbul istinzaaf baa la yidhaha owa tastanif alqitaala dagaalkii ay dib u bilowdo marka taasna sayidina cumar way murgisay waqiila waxaa lagu yidhi haddana lahu cumar waxaa lagu yidhi oo loo sheegay inna madiinata alubula magaalo la yidhaahdo ubula magaalo la yidhaahdo magaalo waxaa jirta la yidhaahdo ubulla dhe laanka iska shid waa magaalo u dhow magaalada basra meesha basra la markaa basra ma jirin oo waan arki doonaa basra waxaa tusme waxaa tusmeeyey oo cabirkii ugu horreeye lahaa cutbata ibnu khaswaankan hadda aan ka hadlayno ayaa magaaladaas basra oo haddana magaalo weyn oo magaalada labaad ciraaq waa magaalada labaad cala al idlaaq baqdaad bay ku xigtaa xagga weynanka ahamiyadana kamaba yaraysato oo waa meesha shadul carab ku taallo oo batroolka ugu badan meeshuu ku yaallo laga helay waaye meesha batroolka laga dhoofinay iyada waaye marka magaalada basra meel agteeda ayay ku tiilay ubulladani waxaa lagu yidhi tucaddu magaaladaas waxaa lagu tiriyaa magaaladaasi waxay ka dhigan tahay adoo yidha waaye tucaddu waxaa lagu tiriyaa oo ay ka dhigan tahay min ahami almasaadiri ilaha ugu muhiimsan ilaha ugu muhiimsan allatii ilahaasoo tumiddu ku taakulaysa tumiddu ku taakulaysa juyuusha alfurusi ciidamadii reer furus almunhasimati ee jabtay waxay ku taakulaysaa hee bilmaali hanti iyo warijaali rag labadaba meesha ay ka helaan gurmadka maal iyo rag bale inay iyada tahay fa casama wuxuu go-aansaday sayidina cumar marka hadday saaba tahay calaa an yursila inuu u diro jeyshan an yursila inuu diro jeyshan ciidan inuu diro lifatxi lubulla magaaladan ubullo ahee muslimiintii dhibtay ee wereerisay ee ciidankiis ciidankii jabay mar walba gurmad rag iyo maal aba siinaysa inuu iyada furto iyo wa qatci imdaadaatiha gurmadkeeda inuu gooyo can ilfuris furis inuu ka gooyo laakinahu hasaatee sayidina cumar istadama waxaa uu madaxa ku dhuftay wey wuxuu hardiyey fiiri waa taan hadda sheegaya oo kale waa dhiigbax iyo iyo honog oo kale madaxuu kugu dhuftay waa lo fasiixo maaha fasaaxo maaha wuu hardiyey wey wuu hardiyey baa la yidhaha orgida iyo wananka iyo dibada iyo markay dagaalamayaan way ishardiyaan madaxay isku dhuftaan marka hardi baa la yidhaha istadama wuxuu hardiyey oo ishardiyey uu madaxa ku dhuftay biqilati rijaali ragga yaraantiisa cindahu ragga uu haysta yaridooda raggiibaa ku yar oo maxaa ragga ku yareeyey daalika arrintaasna waxay tahay lianna shabaab almuslimiina muslimiinta dhallinyaradoodii iyo wa kuhuulahum garhmadowgoodii wa shuyuukhahum odayaashoodii kuwii cirada lahaa qad kharajuu way baxeen dhammaan yadribuuna iyaga oo ku socda fii fijaaji al ardi dhulka ilaahay iyaga oo ku socda waddooyinkeeda kala duwan ghusaatan fii sabiili illaahi iyaga oo diinta ilaahay sar u qaadideeda iyo diinta fidinteeda duulimaad ku duulaya xataa intii ayay ku yaraadeen lam yabqa uusan ku hadhin ladayhi agtiisa fi lmadiinati magaalada madiina ila nasru lyasiiru wax yar oo faraguuto ah wax farakutiris maahan uusan helin uusan haysanin fa camida wuxuu aaday marka oo cumar lagu yaqaanay markaas ilaa tariiqatihi dhaqankii iyo waddadii iyo lagu yiqiinay oo ahayd allatii dhaqankaasoo curifa biha sayidina cumar lagu yiqiinay oo maxay tahay taasi wahiya waddada lagu yaqiinay iyo dhaqanka lagu yaqiinay waxay ahayd altacwiidu can qilati aljundi biquwati alqaa'id altacwiidu in uu ku kabo hadda ciwad waxaa la yidhaha shay baad lahayd shaygii baad weyday waxa lagugu bedelo sidaa daraaddeed hadda haweenka iyo qoysaska soomaaliyeed hadduu wiil ka dhinto oo wiil kale la si ilaahay siiyo waxaa waxaa la yidhaahdaa cawil baa la yidhaha cawil wiilasha cawil la yidhaahdo o dhan waa ciwadkii unbaa laga wadaa bedelna way dhahaan marka bedel iyo cawad iyo waa wax wax lagugu bedelay marka adtacwiidu inuu ku bedesho can qilati rij can qilati aljundi ciidanka yaraantiisa biquwati alqaa'idi abbaanduulaha iyo hogaamiyaha xooggiisa nin xoog badan nin khatar ah oo hogaamiye ah iyo ciidan yar yuu ku howlgeli jiray sayidina cumar radi allahu tacaala canhu darsigana intaas ayaan ku daynaynaa wasala allahu wasalam calaa sayidina muxamedi wacala alihi wasaxbihi wasalim wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu